faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado duusmareen
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon dowladda soomaaliya oo sheegtay inay qabatay gaari qarax laga soo waa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo kaasoo loo waday magaalada muqdisho ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgal ka sameeyey duleedka degmada balad xaawo ee gobolka gado dowladda soomaaliya oo dhagxaan ku xirtay isgoys muhiima oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya shir baydhabo uga furmayo xubno matalaya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada weerar xalay ka dhacay xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goor dhow diyaar garooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdun ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labaad sanada laba kun koob iyo labaatan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo intaa ka faahfaahsan warka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed stuudiyaha koowaad ee radio cadaado ee cadaadana waxaa ii farsameynaya haashim waa shookaariyare dhanka stuudiyaha magaalada dhuusamareebna waa haashim cumar xasan aanu ku bilaabana weerar ayaa lagu soo waramaya inuu ka dhacay xaafadda bundaweyn ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bar control oo ciidamada ammaanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay ku leeyihiin xaafadda buundaweyn ayaa xalay la weeraray ciidamada ayaa ugu horreyn lagu tuuray dhowr bambo gacmeed kadibna waxaa xigay rasaas toosa oo muddo socotay ilaa hadda lama soo weerarin ilaa hadda lama soo warin wax khasaara oo ka dhashay weerarkaasi waxaana ciidamadu xalay fiidnimadii xaafadahaasi ka bilaabeen howlgal ay ku qabqabanayaan dhallinyarada ku nool xaafadahaasi si looga dhex baaro kooxdii ku qaaday weerarka magaalada beledweyne ayaa ka mid ah magaalooyinka aysan ammaankooda cagaha badan ku taagnayn oo ay weerarada ka fuliyaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab sidoo kale waxaa jira jamhad waa jamhad uu saldhig u yahay deegaanka ceelgaal taas oo hogaamiyo jenaraal abuukar xuud oo kasoo horjeeda madaxda cusub ee maamulka hirshabeelle wixii weerar dhegeystayaal weerarkaasi kusoo kordha waxaad ku dhegeysan doontaan akhbaaradkayga dambe ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgalaha ay kula dagaalamayaan al-shabaab kaas oo laga sameynayo deegaanka bacad weyn taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad sarreeye guuta maxamed cadow cali sanka oo ay weheliyaan wafdi saraakiila ayaa kormeer ku tegay dhammaan xarumaha qeybta fadhiyada ciidamada waxaana sidoo kale gaareen magaalada bacadweyn oo ka mid a jiidaha hore ay joogaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya taliyaha ayaa ciidamada iyo saraakiisha kaga mahadceliyey dadaalka ay ku bixinayaan la dagaalanka al-shabaab iyo sida ay naftooda ugu horeeyaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada galmudug taliyaha ayaa si gaara ugu mahadceliyey shacabka ku nool magaalada bacadweyne ee gobolka mudug sida ay ugu dhideen waa sida ay ugu dhiiradeen weerarka kaga yimaada al-shabaab iyagoo dagaal adagna la galay ugu dambeyn taliyaha cusub ee qeybta koob iyo labaatanaad sarreeye guuto maxamed cadow cali sanka waxa uu sheegay in taliska ciidanka qeybta koob iyo labaatanaad ay bilaabi doonaan howlgal ka dhana al-shabaab kaasoo laga fulin doono dhammaan deegaanada galmudug hadalka taliyaha cusub qeybta koob iyo labaatanaad waxa uu ku soo aadayaa xilli bilihii lasoo dhaafay deegaanada galmudug ay ka dhacayeen weeraro ay fulinayeen al-shabaab iyadoo dhowr jeer hoobiyaal ku weeraray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmuduga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ka furmaya shir dhex mari doona madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa madaxda maamul goboleedyada dalka waxaa maanta waxada ah lagu wadaa in magaalada baydhabo ee gobolka baay ay isugu tagaan guddiyo mid laba xubnood ah oo ka kala socda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka ra-iisul wasaare roble ayaa shalay maamul goboleedyada u diray warqad uu uga dalbanaya inay soo diraan mid laba xubnood ugu dambeyn saddex iyo tobankii bisha oo ku beegnayd maalinimadii shalay ahayd xubnahaas ayaa loo xil saarayaa inay kasoo shaqeeyaan xal uhelidda qodobada dooda ka taagan tahay ee doorashada dalka waxaanay soo diyaarinayaan dhowr qodob oo la kala xusho kuwaas oo ku aadan qodobada muran ka dhaliyay ee doorashada soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa guddigaasi ku matalaya wasiirka dastuurka ambasador yuusuf garaad cumar axmed waxaa waxyaabaha kale ee hawsha guddigan qeybta ka waxaa ka mid a inay kasoo tala bixiyaan halka uu ka dhacayo shirka ay isugu imaanayaan madaxda dowladda kuwa maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir shan iyo tobanka bishaan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa ku heshiin waayey hanaanka loo hirgelinayo heshiiska ay ka gaaraan doorashada soomaaliya waxaana dhowaan kusoo kala tageen dhuusamareeb iyagoon gaarin wax heshiisa haddaba caqabada koowaad waxay ka taagan tahay halka lagu qabanayo shirka xiga waa shirka xiga kii fashilmay ee kusoo dhammaaday dhuusamareeb afar puntland iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa midba midka kale ku riixaya gogosha shirka shan iyo tobanka bishan uu iclaamiyey madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo sida muuqata madaxweyne farmaajo oo ma doonaya in talada doorashada dhaafto isagoona madaxda dowlad goboleedyada halkii waa dowlad goboleedyada halka siciid dani axmed madoobe iyo ay doonayaan shirka heshiiska looga gaarayo doorashooyinka la ballaariyo oo lagu soo diro dhinacyada kale ee saamilayda siyaasadda sida musharaxiinta kale ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamka ee haatan door dhexdhexaada uga jirta soomaaliya gaariha laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lagu qabtay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ciidamada kumaandoosta soomaaliya ee danab ayaa gacanta ku dhigay gaari la sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa nooca gaariga lagawaa nooca gaariga lagu soo raray qaraxa ayaa lagu sheegay hoomey waxaana lagu qabtay tuulada cadcadey oo hoos tagta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ciidamada danab ayaa howlgalka ay sameeyeen kadib markii lagu soo wargeliyey in al-shabaab halkaasi ku rakibayaan gaari qaraxa waxaana suurto gashay inay gacanta ku dhigaan isagoo aan qarxin saraakiil ka tirsan danab oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegeen gaariga la qabtay uu kusoo wajahnaa magaalada muqdisho inkastoo aan la shaacin bartilmaameedka rasmiga waxaana tilmaamay in gaarigaasi muddo la diyaarinayay islamarkaana lagu dhibaatayn rabay shacabka soomaaliyeed balse ay ka hortageen saraakiil u hadashay danab ayaa sheegay in shacabka ku nool deegaanada lagu diyaarinayay gaarigan qaraxa cadcadday ay kusoo wargeliyeen inta badan qaraxyada ku rakibayay gaadiidka al-shabaab ay weerarka u geysteen gudaha caasimada muqdisho ayaa lagu soo rakibaa gobolada shabeellooyinka oo waqooyi iyo koonfur ka kala xiga caasimada soomaaliya ma jirto dhanka kale wax wara oo kasoo baxay al-shabaab oo ku aadan gaarigaasi qaraxa uu ka buuxay ee gacanta looga dhigay dowladda soomaaliya ayaa dhagxaan soo dhigtay bartamaha isgoyska dabka ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa xalay dhagxaan waa dhagxaan dhigtay bartamaha isgoyska dabka ee magaalada muqdisho halkaas oo ah goob mashquulkeedu badan yahay gaadiidka isticmaala waddada makaal mukaraba ayaa toos ugu gudbi kara isgoyska dabka isagoo aan u leexan karin dhanka isgoyska bakaaraha ama dhanka kale ee xarunta degmada waaberi haddii uusan ku socon seedka xiga inta badan isgoyska dabka ayaa ah mid mashquul badan oo mar kasta ay gawaaridu isku xayirmaan iyadoona ay joogaan ciidamo taraafik ah oo kala haga gaadiidka intay awoodaan waa tallaabadan lagu kala xirayay waddada muhiimka ah ayaa imaanaysa iyadoo shalay gaari qaraxa sida uu xoog ku dhaafay bar koontarool oo ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin meelaan ka fogay isgoyska dabka kaasoo qarxay inta uusan gaarin bar koontarool oo taallada sayidka kadib markii rasaas ay ku fureen ciidamada uu soo dhaafay horey dowladda soomaaliya ayaa sidan oo kale dhagxaan ugu jartay isgoyska soobe oo mar uu ka dhacay qaraxii ugu weynaa ibid soomaaliya ka dhacay kaasoo galaaftay nolosha dad badan isgoyska oo ahaa mid mashquul badan ayaa hadda waxaa dhagxaantii lagu jiray dhibaato weyn ka qaba gaadiidka u leexanaya dhanka xaafadda buluxuube ee degmada wadajir weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan ciidamada nabadsugadda soomaaliya iyo kuwa guutada kumaandoosta gorgor ah oo iskaashanaya ayaa howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka ka sameeyey deegaano dhaca degmada balad xaawo ee gobolka gado ciidamada ayaa howlgalkan oo ahaa mid amniga lagu xaqiijinaya waxay si gaara uga fuliyeen deegaanada kale ah haroodi liibaan raage xayga cad burkuus harta cad najax iyo deegaano kale hoostaga magaalada beled xaawo howlgalladan ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha howlgelinta ciidamada kumaandoosta gorgor cumar xasan deeq iyo taliyaha ciidanka xasilinta gobolka gado bakaal kooke waxayna sheegeen howlgalka ay ku sugayaan amniga deegaanada hoostaga balad xaawo sidoo kalena ay ku baadigoobayaan xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab sidoo kale waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalka ilaa deegaanada kale ee gobolka gado laga saaraya al-shabaab oo meelo badan weli ku sugan howlgalkan laga sameeyey duleedka balad xaawo ayaa ku soo aadaya xilli saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya ay howlgal ka sameynayeen deegaano hoostaga degmada luuq gobolka gado soomaali ku nool dalkaasi koonfur africa ayaa banaanbax ayaa dhigay banaanbax ay uga soo horjeedaan dilo loo geystay dad soomaaliyeed oo ganacsato ah oo ku noola dalkaasi koonfur africa qaar ka mid ah soomaalida degan magaalada boorta elizabeth ee gobolka eeg ee dalkaasi koonfur africa ayaa waxay dhigeen banaanbax xoogan kadib markii afar muwaadin oo soomaaliyeed lagu dilay tuulo hoos timaada magaaladaasi qaar ka mid a dadka banaanbaxa ka qaybgelaya ayaa waxay sheegeen in muddo ku siman laba toddobaad ay sii kordhiyeen dilalka loo geysanayo soomaalida islamarkaana afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay la dilay afar muwaadin mid kalena la dhaawacay waxay sheegeen kiisaskooda ay u gudbiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada boorto elizabeth hase yeeshee aysan weli waxba ka qaban welina ay si caadiya soomaalida loogu dilayo gudaha magaalada sidoo kalena hantidooda la boobayo safaaradda ay dowladda soomaaliya ku leedahay dalka koonfur africa gaar ahaana magaalada britoria ayay ku eedayaen aysan waxba kala socon dhibaatooyinka joogtada ee soomaalida loo geysto dalkani maadaama ilaa haatan aysan ka hadlin dilalka ama tallaabooyinka ama tallaabo u qaadin dalka koonfur africa ayaa waxaa aada loogu dhibaateeyaa soomaalida waxaana si joogto ah ay ula kulmaan dilal dhaawacyo iyo iyadoo la boobo hantidooda iyadoo dowladda koonfur africa aysan waxba ka qaban kooxaha burcadda ee dhibka u geysanaya dadka soomaaliyeed warkii subax dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo sharmaarkaha idila socodsiinayay istuudiyaasha cadaado iyo dhusamareeb waxaa noo kala farsamaynayay haashim iyo shookaariyare intaa warkan warka xiga ku kulmi doono ammaane allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq bowr bayna farayaan